bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeynsida haka dhawaa warkeenii fiidnimo ereediyowga warsanga aw soddon sana kuxamaaladaay meelo laka dhigaaw baabuurto iyo haatana weli may baa ka qanacsanyaa in uusa ku shaqaysido wasan uusa laii heer iyo weliba owlaada xildhibaano ku tirsan ah baarlamaanka hirshabeelle iyo kormeereen degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaano iyo ku jawaabeen maybaana ereena wali lifaday ini laku sheena do-ed dadkii laka duqay shabeellada hoose maxkamadda ciidamada galabkooda ee soomaaliya iyo geedka mayba kiday xukun dad eedaysanayaale dagaaliya dhex mareen ciidamada dawladda iyo weliba xarakada al-shabaab weerar iyo laka qaadaya saldhigyo ka jareen ciidamada puntland cawad iyo maybaa faahfaahin ku biyey wadahadaladii usulawaaladii dhigiyey wadanka kenya africa iyo maybaa habiyohaytee galabsi deg deg ee lanka ogaado karo cashiga coronavirus ee adduunka mashaqo kahaay gabar soomaaliya iyo mayba xillon ku magacaaway wadanka ethoobia akhbaaraadka binaankana maybaan kuwiina madaweynaaga wadanka maraykanka donald trump iyo maybaa roogiyey dhammaan diyaaradoodii yurub ku tabaay waana seedaayay dhulka maraykanka maraykankii iyo weliba ingiriiskii iyo ciidamadii yoona mayba laka dhamaayay wadanka ciraaq
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
dhegeysidayaal waliba waa maqrabnimo khamiis ah jimaaniyaha galanta taariikh daniya ka eedanta tumi i lamaada bili saddexaad sanadka lamaada kun iyo labaatanka haka dhawaada warkii oo faahfaahsan aw soddon sano jar waana ka dhagadaay meeli longurdaw bogdo ile ekyaala buundada beredkun lamanust ay dhamaraas soddon sanan meelaas ka shageeyay tan i owlaadnimaadiis welina ka ganacsan use oo weliba la heeri owlaad yamaybaa warbixintu ninku haaye waryaagaana yuusuf sheekeedan magaalada baydhabo weliba ka noole dad fara badan oo hatana wax kasta oo bari yo anka dhahayaan sidii nolole goosiyo yo ang maaray dhahayaan am yo andibira dhahayaan uutuliyo nka goosiyo welibana kumad aha dadkaase yo anka dhahayaan nolole baarayow ka goosiyo mukhtaar abdi isxaaq oo eh laanlihaadsi shaldhamanyi oo waana ka sheegaysidaw dhagowka baaburta waana usoo kadibiraw nolole goosiyey mukhtaar abdi isxaaq iyo inshaagi intii ku dhowaad muddo soddon sane usa ka shaqeeyay dhagowka baaburta waana uso kabiilaw nolole goosiyo oo ku kooban todoba kuri iyo dhamagabrood iyo aabiyo meelikan inkawiin oo husa alawiinsheenu use ay tuma i todoba sano jeer oo waana dhakadaw fasalka shanaad aaba mukhtaar abdisaage weliba usein sheegay intii wiilishay usan la hariirna ama usan aragna lan caawiya maadaama use kumid ay dadka danyarta ee ka nool magaalada baydhabo
kulli wayna yaqaanaa intaan boos joogna aan ka garaabinahay aruur aan leenahay waa ogyihin dad macnaha saasaa waxba jira oo intaana lagu siinaa soo bax meeshaas ka soo tag oo weligay dhahaysaa ma jira meeshaas kaga garaabinaa ulmeyga haddaan maanta waxa aa u weeya saasaas kaga seexdaan inaan qof taga aan soo bariya hataa ma jira ma jira qof aan soo baranaya ma jiro saasaan ku seexanaa berini intaan soo kaa wey ilaahay iisoo sahla aruur
welibanu sii sheegay intii uuse bilaaway dhagowka baaburto soo iskaabule oo waana ku guursaday hawshaan bilaaway aan ku guursaday aan baabuur ku dhaqtaan ku guursaday waan ku dhaldhalay ilaa hadda waan ku korsanaya alxamdulillah aan ku beelinaya weliga intaan dib ugu galayna waa m d c gurigaadee oo meeshaan laga qoray oo meel lii geey oo shaqal aan ka helayn ma jirto ishaana isku maareeya wii ilaahay ii soo qoraan carruurta siisanaa goor iska adoo marna la helayo marna la weynayo iska dhib badan haddii aa heshidna dhib anoo halgacan leh
si kasta kastaba haato mukhtaar cabdi isxaaq iyo weliba usajeeliya inti usa maarayo nololo goosiyey oo waana usa ka noolada todhamada nololo dadka kale
eedeedyaan mahadsiinyo wariyaagan yuusuf sheeg eedenga xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hiirshabeelle iyo kormeerenga degmada hadale ee gobolka shabeellada dhexe intii warkaas aan hasiinkadiina koorsiin dhiyay warkunkada xildhibaan jawaabo la xiriira duqeymo iyo shacablanka jeegsidii gobolka shabeellada hoose ku hadaleenna may baniin faahfaahii doonay wariyaagan maxamuud cali cabdulaahi gaabsha
maalin ka hor diyaaradoon la hayna duulimaadyada iyo maraykanka weliba saduqaan la firsay baabuurka nooga soomaalidanka saasa aasiyada kaasetioo somaraaye deegaanka unji oo andhowa degmada janaal ee gobolka shabeellada hoose welibana duqeynta saytiga amuudaya dadrisheegiintiyo hayeen shaaba duqeynta lala fiirsaday baabuurka iyo weliba ka amuudaya faraqofa oo shaabahay sada kumidana lisheegiintiyo halaqoysiyo kujeedanga haana siidii aanka haya gobolka shabeellada hoose waana lakamaga dhobaba reer haji hayeysi xildhibaan mahad dhoore oo sukumidaya xildhibaanada koonfur galbeed oo suwaraysi siyaaya warbaahinta yaa maraykanka ka eedayay intii duqeynta sayti usukadili dadrayidhe oo walban galabsana islamarkaa saytina yoon ku fikiraana duqaymadiyo fuliyaayaan waa mahadsan tahay gobolka shabeellada hoose duqaymaha iyo dhibaataynta dadka shacabka waa iska joogto waxaana aabaw ah oo sabab u ah dadkaas waxay ahaayeen dad shacaba oo kasoo lugay kasoo raacay gaari caasi ee degmada deegaanka janaale degmada afgay kusoo jeedeen tuulada ugu jimeydo ayagoo soo marayaan ay la kulmeen duqayntaas diyaaradaha daraniska africom africomna hadda ayagaaba sheegtay inay geysteen waxaan xaqiijin karnaa waxay ahay dadkaas shacaba ilaa lix qofaan hadda aan oganay magacyadooda africom magacyada dadka shacabka aan u haynaaye qofkii shabaaba ayaa laga rabaa taariikhdiisa inay keenaan waxaan kaloo haynaa gaariga nambarkiisii iyo magaca ninka ku qornaayo ku dhirtaan u haynaayo sana waxaa laga rabaa inay shabaabka ogolaysi ay ay waafajiyaan uu shabaab ahayn ayagaa laga rabaa ka dambeyntii xildhibaanku soo hadlijay sii wadada yaa dowladda soomaaliya iyo weliba maraykanka xildhibaanka ku dalbaday intii adeemayo in sheenan dadka la dilay intiyo hayan al-shabaab haabahaato haddii iyo iyin xildhibaanada koonfur galbeed iyo unka hira doogna xibno shabaaba hadday meesha ku dhinteen dawladda anu ada dawladda sheegashadeea maqle africoman maqle africomaa laga rabaa magaxyada inay soo gudbaan isku difaacaan shacabad laakiin markii koobaadna markii labaad maana markii tobnaado shacabku meesha aaday ugu dhibaatoodeen wakti badana ku dhibanayeen shacabka africom waxaa laga rabaa inay hayaan liis ayagu dadka ay dileen meeshaas annagu ma hayno dad shacaba oo waalidiin ah oo iyo cunugyo sakiiro saddex toban jiraan haynaa gaariga meesha la qarxiyey wuxuu ka diiwaangastaa fiisa governor hadalkan xildhibaankiya weliba oo sukooyaya kureeda markii maalin ka hore diyaarado iyo lata maraykanka iyo duqeyn iyo lafirsan baabuurka nooga soomaalida yanka saasa ee aasiyada kaasiti iyo sheegan intiyo duqeymiyo lafirsan dhinaga dagaalyahanada al-shabaaba
eedyada mahadsanyi wariyagan maxamuud cali cabdulaahi gaabsha xildhibaano ku tirsan baarlamaanka hiirshabeelle yamayba kormeereena deega degmada cadale ee ku tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkuna maybaa nin ku dhii doonay wariyaageena bashiir cabdulaahi cusmaan oo idaacadda warsahan ku harmaw
xildhibaana ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixiyey kormeer ay ku tageen degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxayna sheegeen in mas-uuliyiinta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ay ka wada hadleen horumarinta degmada cadale iyo amniga waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay taliyaha booliiska degmada cadale aan soo dhoweynta diiran eed noo samayseen iyo warbixinada aadna sayseen aad aad ugu mahadsantihiin waxaan isku dayi doonaa inaan kulan noqono baarlamaankii hadda waxaan ka mid ahay guddiga amniga xokeyntiisa ayaan ahay baarlamaanka hirshabeelle waxyaaba ay quseeya kamid tahay amniga marka aadan idinkaga mahad celinaynaa kolley baahidiina iyo intii laga qaban karo ama laga hadli karo waa ka hadlaynaa maamulka cadalana mahadnaqa waxaan la qabaa saaxiibaday waxaan kormeer kusoo suubinay goobihii waxbarashada caafimaadka maamulkii xafiisyada maamulka degmada iyo saldhigga intaba hadda waxyaabihii noo qabsooma ayagana u qabsooma way noo sheegeen aadayna ugu mahadsan yihiin shaqada badan iyo juhdiga ay gelsheen waa nagu mahadnaqeenaa intii iyo cabashada iyo dhaliilaha ay hadda meesha ka jirtana annaga haddaan nahay maamulka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kasoo jeeday degmadana dhibaa ula laaban doonaa heer maamul iyo heer degmo iyo heer gobolba waan wadagaari waa wada gaarsiin doonaa haddii ilaahay ka raal noqdo xildhibaanadan ayaa sheegay in degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ay u baahan tahay in la horumariyo
id iyo id yaan mahadsiiyin waryaagaana bashiir cabdulaahi cusmaan maxkamadda ciidamada galabkooda ee soomaaliya iyo geekayaana may riday xukun waa kuwa cabdinaasir axmed mayow owarkun
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda ee soomaaliya yageega mabaya xukun ka ridayay qof lahaka eedaya inuusa ku tirsanyihe kooxda daacish islamarkaasayna isa diljeysadey qofkan xukunka la karidayey oo la magacaabow maxamed cali maxamed iyo xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabkooda mayba iyo ka eedaytay iniisi ku tirsanayay kooxda daacish islamarkaasayna magaalada muqdisho gaar ahaan suuqa siinaay usoo ka dili askari ku tirsanaya ciidamada ilaalada deegaanka xamar gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkooda xasan cali nuure shuute ayaa sheegay in qofkaasiyso kooxda daacish sonkobiri buurileyda gooleysa ee gobolka bari islamarkaasayna xilligii laqobodaay isu dili kormeer saddexaad marxuum maxamed cabdi dhuxulow oo ku tirsanay ilaalada deegaanka xamar maxamed cali maxamed faarax labaatan jir ah inaa farxiyo cabdi mursal ku dhashay kismaayo kaas oo xafiiska xeydhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis gaar ahaan kooxda daacishta soomaaliya sidoo kale eedaysanaha waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah u geystay marxuum kormeero saddexaad maxamuud cabdi dhuxulow oo ka tirsanaa ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taariikhdu markay ahayd shantii bishii sideedaad dilkaas oo ka dhacay suuqa siinaay degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ciidamada amniguna ay qabteen dilka kadib eedaysanaha oo ku hubaysan bastoolad biljum ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane maxamed cali maxamed faarax uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda daacish oo uu kaga biiray buuraleyda goolis ee magaalada boosaaso gobolka bari isagoo qayb ka ahaa jabhadda daacish ee ka dagaalanta miraale sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile daacish maxamed cali maxamed faarax uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum maxamuud cabdi dhuxulow dawiil dhii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan
aad iyo aad yaan mahadsanyo waryaagaana cabdinaasir axmed mayo dagaalyamay baa ku dhiyay waana dhex maray ciidamada dawladdii xang al-shabaab dagaalku yamay baa jeysaday khasaare shalgadiisa may baana dhamaray ciidamada dawladdii hang al-shabaab may baana ku dhiyay degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose ciidamo ku tirsan aan dawladda soomaaliya iyo weliba hang xarakada al-shabaab iyo iska galan saareen dagaalka yamay baqooyay kureeda markii al-shabaab iyo ha qaadeen weeraro ka bilaawdeen madaafiic waana ka qaadeen degmada awdheegle may baana goofroogayaal iyo sheegeen iniyo meelaas ku dheegayeen dagaalka dareer jubto culus ee lamaada dhinaciis adeegsadayaan muddo saacadee dadka sugnaayeen degmada awdheegle ee shabeellada hoose yamay ba sheegeen in dagaalka usoo jeysadii khasaaro dhimasho iyo weliba dheeb in iska jarta haabahaato may adaayi karo khasaaro shaldeeri lamaada dhina maadaama wasankuusa dhiyaayahay hamiinga dagaalku iyo maybaa militariga soomaaliya maybaa afhayeen hadal inuusa sheegay inay isku difaaceen weerarkii kukooyid iniga xarakada al-shabaab oo khasaarina iyo deersiyeena maana jarna ila mada banaano oo sheegaw arrinta sarkaalka sheegadaw wararkii gadambooyey ehiraabtun iyo wilaa geeka bulugweelaayay degmada awdhegle gobolka shabeellada hoose iyo mayba sheego hayaani in xaalada degmada yeetatoo hata degan habaata ciidamada dawladda midba wadaana dhaqdhaqaaqii weliba howlgalaka ee degna dagaalkii dhii weerarkii laka qaadayay saldhigiyo ka jareen ciidamada puntland yamayba la sheego haye warara dheeriye faahfaahin dheeraad eeyaha kuboohayta oka eedan weerarkii madaafiicda ka bilaawday ee hamiin hore wasan dambe ka qaadeen saldhiga ciidamada dowlad goboleedka puntland iyo ku leeyin deegaanka af urur ee gobolka bari xarakada al-shabaab xubno ku tirsan xarakada al-shabaab yamay baa la sheegay inay weerar madaafiici oo ka qaadeen saldhigga af urur ee gobolka bari meelo oo yoroogaan ciidamo ku tirsan ahaan puntland may baana dadka roogaan gobolka bari oo sheegeene inay dheegaayeen hurunka jugto culus ee madaafiicda lamaadidhinaba isweydaaradaayeen wararka yamay baa intaas ka darooqaayana inay usajara khasaare shargadiisan oo dhimisho dhiib in iska jaro oo ku dhaladay weerarka madaafiicda ee maybana wararka la helo hayo sheego in ciidamada puntland madaafiicdaas iyo ku jawaabeen xarakada al-shabaabna oo sheegadeen inay khasaare dhimisho dhiib deersiyeen xarakada al-shabaab iyo mayba ku hadaleena weerarkaas madaafiicda ee oyo la fiirsadaan saldhigga af urur maybana sheegeen in dhowr madfac iyo ka jameen gudaha saldhigga ciidamada daraawiista puntland ee saldhigga af urur iyo ka deersiyeen khasaare ciidamada maamul goboleedka puntland sarkaal ciidamada puntland ku tirsan oo ku sugan deegaanka af urur waybaa sheegay ini weerarka madaafiicda eeyo laxaka qaadi isjara iyona tumi ishantii bili novembar sanadkii lamaada kun tumi sagaalkii inka dambuy weerarihii oo ka qaadaan saldhiggaas xarakada al-shabaab meelina maybaa sheegay inay askarku ku dhimatay dhiniga kalena khasaare iyo deersiyeen cawad yamaybaa faahfaahin ku biyay wadahadaladii iyo laweel dhadeen dhigiyo wadanka kenya wasiirka arrimo banaanka iyo weliba iskaaladowka caalamiga ee dowladda federaalk soomaaliya mudane danjire axmed ciise cawad iyo wadahadaladii usalaweel-dhadii nairobi wasiir iyo arrimo banaanka ee kenya marwo rais chili omamo maybana wasiirkuusa faahfaahin ku biyey waraagiyo kuwada hadaleen wasiir cawad oo la hadalay idaacadda v o eda yamayba sheegay inay kuwada hadaleen lamaada dhina sidii markaas la dhamaay lahayay khilaafka lamaada dowladood iyo weliba sidii lan xoojii lahayay xiriirka lamaada dowladood mayba wasiirka wala ku weydiiyey dhowr su-aalood irka eedan wadahadaladiiyo laweel dhaneen madaxda lamaada dowladood habahaata usan hayna koo dhaqan galow maybana sheegay inay lamaada dhiniyo ka dadaalayaan waana eedanka rajiwiyiin in heliisaiyo deeraayaan dhaqan galaan uka dambeyntii maybaa wasiirka arrimo banaanka soomaaliya axmed ciise cawad isu beenayay wararka aboohayan oo sheegohayan in wadahadaladaas iyo cadaadiska saareen soomaaliya dowladda maraykanka iyo etoobiya maybana sheegay in soomaaliya yeeto wadan hore isla mar ahaantaasna wadahadalkun usukokooyay dhiniga maraykanka farmaajo silam badbaadiyey shacabka magaalooyinka beled xaawi iyo weliba mandheera maadaama dagaalka meelaas isu kordhiyay khilaafkana xooji dowladda kenya yamayba dhowaan handirtay muqdisho wafdo wakiilku ee maraykanka dalkaas iyo welibiya oo kulamo la qaadeen madaweynaaga soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo africa iyo maybaa la sheegay inay habiyo hayta aalado cusub oo laga baaraw coronavirus maybaa dalka senegal laka soo biyohaya qalab si deg deg ee lanka ogaado karo cashiga eedka anfaafaw ee longorda coronavirus isla maharaantaasna lan adeegsado doono baarowgii maybaa ashagun usoo la sheegay inuusa dhibaatooyinka hay dadka ka nool adduunyada qalabkan hata senegal laka soo biyohayana maybaa la sheegay inuusa awoodo doono in la kabaara muddo toban darir gudaad iyo qofka inuusa qaba cudurkii ini kala dalabka hata laka soo biyohaya shaybaarka yaala dakaar yamayba lakuwade inuusa diyaar nagada bilajoonga weliba waa mashruucan kuyo isku kaaladeen shirkadda la kuleeyey ingiriiska iyo weliba macadka posture dictator ee wadanka senegal ka dhowaad lama milyan oo qalabka ee iyo sanad kasta la habiyi doono maybana la deersii doone guud ahaan qaaradda sida laka sheegay website ka yeelata kooxda wadda mashruuga arbaadii hay-adda caafimaadka adduunka maybaa shaaciday inay viruskun corona viruska usaeeyey safmar cudurka coronavirus maybaa ka baahayy ilaa iyo boqol tumi afar waddan maybana ka dhiyay boqol tumi siyeed kun qof meeliya un dhimadeen dadku badan afar kun iyo laba boqol oo qof tan iyo markii ashagun usaabay gabar soomaali ee yamarka inkuureytay maybaa xil lanku maga dhoway wadanka etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo gabar soomaali ee maybaa waana xakujeeda deegaanada dowlad goboleedka soomaalida etoobiya ogaadeeni longorda umarkii unkureegtay xil wasiirnimo unka maga dhaway dowladda federaalka etoobiya wasiirka bilaameyton iyo welibo owlaadi etoobi yalang maga wasiirka bilaameytii owlaadi etoobi yamay banang maga dhaway firsan cabdulaahi axmed oo sidoo kale eh milkiilaha telefishinka sheleediis ee madaga binaan ee deegaanada soomaaliya ee laka magad dhawaawo nabadkidii filsan cabdilaahi axmed iyo mayba ku mid ataan dhallinyarada ka dhaladeen dowla deegaanka soomaalida ethoobiya isla mar ahaantaasna anka firfircoon waybana magad dhawow ee hadhawaayay inta badan soomaalida dowla deegaanka dhegeysta warkii meeli isin kula dareertaan weliba waa raadiyooga warsan baydhabo soomaaliya osinka galan iyo tiyaasi mawjada fm ka dhirigeeyay siyeed siyeed dibiisan lama megahertis mawjado gaagaaban iyo aalada life streamka buutaan ku dhuunsida kortaan caalamka madaxweynaha miir doolka wadanka maraykanka donald trump yarood iyo dhammaan duulimaadyadii yurub buu ka seedi jaray wadanka maraykanka madaxweynaha wadanka maraykanka donald trump yamay baa ka dhawaaqay inay xayiraad dhiniga dareerka ee usa hakagadi wadanka ilaa iyo weliba qaaradda yurub diyaarad kuqooyta ku qooyi korna wadankaas waana hankadegi korno arintun yaba madaxweynaga kasaaweeyay sidiilan ku gaashaamada lahay faafowka cashiga longorda coronavirus khudbad us toos ee telefishinada un ku jeediyay yamayba ka sheegay in muddo soddon maalamood eh la roojiyay dhammaan duulimaadyadii maraykanka ka kooyay diyaaradaha ku tabaw wadanka yurub xayiraadun shutraan sheegi yo eh to eedankakan ilownu may beeray may banan baahanya in unu tana sharciga sidii u seeyey waanan ka dhagan si unu dadkaana nagadan hano ku fiyaw ashagun longordow coronavirus dalka maraykanka kun boqol soddon iyo shan kiis oo laxaw kun coronaviruska langordow yala xaqiijiyay inuu iska dhigi dad ay meeli soddon iyo siyeed qofna la sheegay inay amuudeen silangoogi ini kiiskun cusub buu usoo wadan ay eed dad iyanka faafaan ya sheegay inuu usoon xakii dhammaan duulimaadyadii ku kooyay wadamada yurub ya iri master trump hayraadun ya sheegay inay ete to dhaqan gala doonto haminka jimacde ah madaxweyne trump yamayba dalalka midowda yurub usika eedeeyay iniyoo ku guul daraysadeen iniyoo qaadaan tallaabooyin loonku gaasha amada koro ashagun silato ee maraykanka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o yo markiin ku horeysay mayba sheegday in caabuqa coronavirus usa-iyey masiibo safmar eh oo adduunka dhan ku jara jo iyo in muddo eba maybaa ila kaxaytay dhaqdhaqaaqa cudurkun iyo oona hatag usakafadii inta badan wadamada adduunka dhanka madan ee w h o doctor tedros anadona jabreyesus ya sheegay in cudurkun usisi baahsan ankafidoohaya wadamada adduunka shiinigana ha ku bilaawday maybaa sheegay in usu eed unku welwelsinye caabuqun coronavirus ee sida daadka anka dareera adduunyada maybanaka tilmaamay heerarka naxdinta leh ee usijaysidohay ini ato toonbaahan inisi ee andhawaad waanan lana dareero cudurkun adduunkana hanistayga sidii usuun kooseeda lahay maraykankii ingiriiska iyo la sheegohay in ciidamo lagu ku dhamaayo wadanka ciraaq ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson iyo ka tilmaamay dilka lanjaysidii lama qof oo amerikaanga iyo weliba sarkaal ku tirsan ciidamada britain tulan aqbalo korno maybaa ciraaq laga dilay koo ku mid ee ciidamada maraykanka lanqandaraasle oo amerikaanga iyo weliba koo ku mid ee ciidamada ingiriiska wasan madfac laka weerare saldhig military ooyo ka sugnaayeen ciidamada okyaala aagga longordow cagaarka ee caasimada baqdaad ankiraantumay lama qof iyo dheeb ha ku deerigtii weerarka lala fiirsadii moorada militariga ee taaji ee ka taala waaqowga bagdaada meelaas ooyo roogeen ciidamada isbahaysiga ee tababarka siyaw xan ciraaqa mal og reerka weerarka ku dambooyay ilow maraykanka iyo hordhaangmay baanka eeday jaray maleeshiyaadka taageeraw wadanka iiraan inayoo qaadi jareen weerarada tiibkan oo kale maraykankiya goorwalba wafiladee in laga qaado weeraro madaafiica tan iyo markiisu abuuradee colaadi saddexaad eenku koykii jamhuuriyadda iiraan dhugansida warkii banaanka iyo gudaa oo ku walaageen wadeeri inta noon ku dhanyiyo warkaana may baaska dubriday shugul ismaaciil axmed shugul bigaan anoo dalmareena sila dareer yahay sanaadan wali bahay bidaykay cabdinaasir axmed madow minor intuu warkun wariyey kala raydinka kulamo doonodashin ku tabay misdhaafnay nabadaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu